maarkos cutubka afar iyo tobnaad
laba maalmood dabadeed waxaa jiray iiddii kormaridda iyo iiddii kibistii aan khamiirka lahayn wadaaddadii sare iyo culimmadii waxay doonayeen si ay khiyaano ugu qabtaan oo ay u dilaan waayo waxay yidhaahdeen yaanay noqon wakhtiga iidda si ay rabsho dadka uga dhex kicin ciise goortuu baytaniye joogay oo ku jiray guriga simoon kii baraska qabi jiray intuu cuntada u fadhiyey waxaa u timid naag haysa weel alabastar ah oo cadar naaraddiin oo qaali ah ku jiro weelkiibay jebisay oo cadarkii madaxiisay ku shubtay waxaa joogay kuwa qalbiga ka carooday oo waxay isku yidhaahdeen cadarkii maxaa sidan loogu khasaariyey waayo cadarkan waxaa lagu iibin kari lahaa wax saddex boqol oo diinaar ka badan oo masaakiinta la siin lahaa wayna ku gunuuniceen iyadii laakiin ciise baa ku yidhi daaya maxaad iyada u dhibaysaan shuqul wanaagsan ayay igu samaysayeen waayo masaakiintu mar walba way idinla jiraan markaad doonaysaan wax wanaagsan waad u samayn kartaan aniguse mar walba idinlama joogo way samaysay waxay kartay waxay hore ugu soo baxday inay jidhkayga udgoonayso aasniintayda aawadeed runtii waxaan idinku leeyahay dunida oo dhan meel alla meesha injiilka lagu wacdiyo waxay samaysay ayaa xusuusteeda lagaga hadli doonaa yuudas iskariyot oo ahaa mid laba-iyo tobanka ka mid ah ayaa u tegay wadaaddada sare inuu u gacangeliyo iyagoo markay maqleen ayay farxeen oo waxay ka ballan qaadeen inay lacag siiyaan markaasuu doonayey goor wanaagsan oo uu u soo gacangeliyo maalinta ugu horraysay oo iiddii kibistii aan khamiirka lahayn goortii neefka kormaridda la gowraco ayay xertiisii ku tidhi xaggee baad doonaysaa inaannu tagno oo ku diyaargarayno inaad cuntid cashada iidda kormaridda
wuxuu diray laba xertiisii ah oo ku yidhi magaalada gala oo waxaa idinla kulmi doona nin aashuun biyaha sita isaga raaca meeshuu galo waxaad ninkii guriga lahaa ku tidhaahdaan macallinkii wuxuu leeyahay meeday qoladaydii martidu oo aan xertayda kula cuni doono cashada iidda kormaridda wuxuu idintusayaa qolad weyn oo sare oo goglan oo diyaar ah halkaa inoogu diyaargareeya xertiisii ayaa baxday oo magaalada gashay wayna heleen siduu u sheegay oo cashada iidda kormaridda ayay diyaargareeyeen goortii makhribkii la gaadhay ayuu laba-iyo tobankii la yimid oo intay fadhiisteen oo wax cunayeen ciise baa yidhi runtii waxaan idinku leeyahay midkiin oo wax ila cunaya ayaa i gacan gelin doona markaasay calool xumaadeen oo mid baa mid ku yidhi ma anigaba
wuu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi waa mid ka mid ah laba-iyo tobankii oo saxanka gacanta ila gasha wiilka aadanuhu waa baxayaa siday u qoran tahay laakiin hoog waxaa leh ninkaas wiilka aadanaha gacan gelinaya waxaase ninkaas u wanaagsanaan lahayd inaannu dhalan
oo intay wax cunayeen ciise ayaa kibis qaaday oo barakeeyey wuuna jejebiyey oo iyaga siiyey oo yidhi qaata tani waa jidhkaygiiya kolkaasuu koobkii qaaday oo mahadnaqay oo siiyey iyaga oo kulli way wada cabbeen wuxuu ku yidhi tani waa dhiiggayga axdiga cusub tan kuwo badan loo daadshay runtii waxaan idinku leeyahay mar dambe midhaha geedka canabka ah kama cabbi doono ilaa maalinta aan boqortooyada ilaah ka cabbi doono kan cusub goortay gabay ammaan ah ku gabyeen waxay u baxeen buur saytuun markaasaa ciise wuxuu ku yidhi kulligiin waad iga xumaan doontaan waaye waxaa qoran adajidhkan dili doonaa idahuna waa kala firdhi doonaan laakiin markii kuwii dhintay layga sara kiciyo dabadeed ayaan galiili hortiin tegi doonaa laakiin butros ayaa ku yidhi inkastoo kulligood kaa xumaadaan aniguse kaa xumaan maayo ciise wuxuu ku yidhi runtii waxaan kugu leeyahay maalintan xataa caawa intaan diiqu laba goorciyin saddex kol ayaan idafiri doontaa laakiin aad buu ugu celceliyey haddaan leeyahay inaan kula dhinto kollayba ku difari maayo kulligoodba sidaas oo kale ayay yidhaahdeen markaasay yimaadeen meel getsemane la odhan jiray wuxuuna xertiisii ku yidhi
halkan fadhiista intii aan soo tukanayo oo wuxuu watay butros iyo yacquub iyo yooxana oo wuxuu bilaabay inuu calool xumaado oo tiiraanyoodo markaasuu ku yidhi
naftaydu aad bay u calool xun tahay tan iyo dhimasho halkaan joogaa oo soo jeeda waxoogaa ayuu hore u socday oo dhulku ku dhacay wuxuuna tukaday in hadday suurtowdo saacaddu ay dhaafto wuxuuna yidhi
aabbow aabbe wax walbaba waad karaysaa koobkaan iga qaad laakiin yaanay noqon waxaan doonayo ee waxaad doonaysid ha noqoto markaasuu yimid oo wuxuu arkay iyagoo hurda oo wuxuu butros ku yidhi simoonow ma hurudaa miyaad kari weyday inaad saacad keliya soo jeeddo soo jeeda oo tukada inaydnaan jirabaadda gelin ruuxu waa diyaar laakiin jidhku waa itaaldaran yahay mar kale ayuu tegey oo tukaday isagoo hadalkii oo kale ku hadlaya mar kale ayuu yimid oo arkay iyagoo hurda waayo indhahoodu lulmay la cuslaayeen ma ayna garan waxay ugu jawaabaan kolkii saddexaad ayuu yimid oo ku yidhi hadda seexda oo nasta waa ku filan tahay saacaddii waa timid bal eega wiilka aadanaha ayaa dembiilayaal loo gacangelinayaa kaca aan tagnee eega kii i gacangelin lahaa waa soo dhow yahay kolkiiba intuu weli hadlayey ayaa yuudas oo laba iyo tobankii ka mid ahaa yimid isaga iyo dad aad u badan oo seefo iyo ula sita waxay ka yimaadeen wadaeddada sare iyo culimmada iyo waayeellada kii gacangeliyey ayaa calaamo kula ballamay oo ku yidhi mid alla midkaan dhunkado waa isagii qabta oo kaxeeya oo dhowra kolkuu yimidba kolkiiba ayuu tegey oo ku yidhi macallimow wuuna dhunkaday markaasay gacmaha saareen wayna qabteen midkooda oo agtaagnaa ayaa seeftiisa soo bixiyey oo wuxuu ku dhuftay wadaadkii sare addoonkiisii oo dheg buu ka gooyey ciise baa u jawaabay oo ku yidhi
ma waxaad iila soo baxdeen seefo iyo ulo inaad i qabataan sidaan tuug ahay maalin walbaba macbudka ayaan idinkula jiri jiray oo wax bari jiray imana aydnaan qabsan laakiin qorniinku waa inuu rumoobo markaasay xertii ka wada tegeen oo carareen waxaa daba socday nin dhallinyaro ah oo qawanaantiisa maro jilicsan ka huwaday wayna qabteen laakiin maradii jilicsanayd ayuu ka tegey oo ka cararay isagoo qaawan ciisena waxay u geeyeen wadaadkii sare waxaana u soo ururay wadaaddadii sare iyo waayeelladii iyo culimmadii butros baa meel fog ka soo daba socday oo wuxuu galay barxadda wadaadkii sare oo la fadhiistay askartii dabkana ayuu kulaalay wadaaddadii sare iyo shirkii oo dhan ayaa waxay dooneen markhaati ciise ka gees ah si ay u dilaan waase heli waayeen waayo qaar badan baa marag been ah ku fureen laakiin maraggoodii isku mid ma ahayn markaasaa waxaa kacay qaar marag been ah ku furay oo yidhaahdeen
waxaannu maqalnay isagoo leh macbuudkan gacmo lagu sameeyey ayaan dudumin doonaa saddex maalmood dabadeed waxaan dhisi doonaa mid kale oo aan gacmo lagu samayn
laakiin sidaasuuna maraggoodii isku mid u ahayn markaasaa wadaadkii sare dhexda istaagay oo ciise weyddiiyey isagoo leh miyaanad waxba ka jawaabayn kuwanu waxay kugu marag furayaan waa maxay isaguse waa iska aamusay oo waxba uma jawaabin mar kale wadaadkii sare ayaa weyddiiyey oo ku yidhi miyaad tahay masiixa oo ah wiilka kan la ammaano ciise baa yidhi waan ahay oo waxaad arki doontaan wiilka aadanaha oo fadhiya midigta xoogga ilaah oo ku imanaya daruuraha cirka markaasaa wadaadkii sare dharkiisii jeexjeexay oo yidhi maxaannu markhaatiyaal weli ugu baahannahay waad maqasheen caytanka maxay idinla tahay kulligood waxay xukumeen inuu dhimasho istaahigo qaar waxay bilaabeen inay candhuuf ku tufaan oo wejigiisa daboolaan oo garaacaan waxayna ku yidhaahdeen askartiina way dharbaaxeen butros intuu hoosta joogay xaggii barxadda waxaa u timid mid ka mid ah hablihii wadaadkii sare u shaqaynayey oo markay aragtay butros oo dabka kulaalaya ayay dayday oo tidhi adiguna waxaad la jirtay ciisihii reer naasareed
laakiin wuu dafiray oo wuxuu ku yidhi anigu ma aqaan garanba maayo waxaad leedahay markaasuu albaabka agtiisa tegey diiqiina waaciyey gabadhii baa aragtay oo bilowday haddana inay kuwii ag taagnaa ku tidhaahdo kan waa midkood laakiin mar kale ayuu dafiray waxoogaa yar dabadeed kuwii ag taagnaa ayaa mar kale butros ku yidhi run weeye adiguna midkood baa tahay waayo waxaa tahay reer galiili afkaaguna waa la mid afkooda laakiin wuxuu bilaabay inuu habaaro oo dhaarto isagoo leh anigu garan maayo ninkaas aad ka hadlaysaan kolkii labaad ayaa diiqiiciyey oo butros wuxuu xusuustay hadalkii ciise ku hadlay diiqu intaannu laba goor ciyin saddex kol ayaad i dafiri doontaa oo intuu ka fikirayey ayuu uuyey